بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة مسألة السدحات حكم تكفينه وكيفيته ميدكي qafanintiisii xukunkeed iyo wa takfiinihi ee wa kayfiyatihi takfiinkaasi qaabkiisii oo qaabka miidka kafanta loo gelinaayo loo kafaninaayo ayay ku saabsan tahay masaladan saddexaad almasalatu athaalitha waxay ku saabsan tahay xukmu takfiinihi takfiini lmayiti miidkii kafanintiisii iyo wa kayfiyatihi iyo kayfiyadiisii takfiinkaasi kayfiyadiisa waxaan soo qaadanay ee masalada koowaad oo ka hadlayso xukmu lmayiti wa qaslihi xukmu lmayiti wa qaslihi iyo masalada labaad oo ah man yatawalaa alqasl saddex xukmu takfiinihi wa kayfiyatihi waay wa takfiinuhu takfiinu lmayiti miidkii kafanintiisi waajibun waaye in la kafaniyo waajib waaye yaa waa ku waajibaysa cala alxaadiriin dadka jooga muslimiinta meesha joogaan waajib ku tahay xoolihiisa laga kafaniyaa min ra'si lmaal min ra'si maalihi ra'su maalkiisiyaa lagu kafaninayaa kafantiis laga bixinayaa liqowlihi nebiga hadalkiisa u daliilah haddii waxba aan haysanin dadka muslimiinta dusha ka saarantahay liqowlihi nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wacala alihi wasalama fi lmuxrimi fii shani lmuxrim muxrimkii shanigiisii uu dhahay alladii muxrimkaasoo waqasad ku joogsatay ku istaagtay hu asaga raaxilatu daabadiisii waay oo jibiisay saas ku dhintay muxuu ku dhahay ninkaas shanigiisii nebigi wakafinuu kafaniya hu rajulkan fii thawbayni laba dhar fii thawbayni laba dhar waay riwaayo kale waxaa kusoo aroray fii thawbayhi labadiisii dhar waay dhar kale looma keenaayo waa muxrim qofku muxrimkaan wuxuu xihan yahay laba dhar waay soo maa sidaasi waay labadiisii dhara lagu aalo la aasay ah maxaa yeelay qiyaama asigoo talbiyaysanaya ayaa soo lasoo saarayaa fa innahu yubcadu yowma alqiyaamati mulabiyaa kii la dhahayo waay idan labadaasi dhar lagama badinaya ma ahane oo asaga labadaas watay he labadiisii halagu kafniyo dhahay nabigi waa amar alamru yadullu cala alwujuub waalwaajibu waajibku waxaa way satru jamiici lbadani waaye jidhka oo dhan in la asturo waaye jidhka oo dhammaantiisa in la asturo waajib ah miidkii jidhkiisii oo dhan in la asturo ayaa waajib ayb fain lam yuujad haddii aan la helin ilaa thawbun qasiirun dhar gaaban mooyaane waa dhici kartaa dhar dheer in la waayo dhar gaaban oo badankiisii a dhammaan isla gaaraynin in la helo waa dhici kartaa haddii saas dhacdo maxaa la sameynaya waa kan fain lam yuujad haddii aan la helin ilaa thawbun thawb mooyaane thawbkasoo qasiirun gaaban laa yakfii aan ku filnayn lijamiici lbadani jidhka dhammaantiisii qudiya ra'suhu madahiisa la daboolayaa markaasi meesha daran madaha waay madaha la daboolayaa dhinac madax xaggiisii ayaa loo badinayaa madaxa la daboola wajucila calaa rijileyhi lugihiisi dushoodana waxaa la yeelayaa shay-un shay shaygaasoo min alidkhiri geedka idkhir la dhahaayo xaggiis ka ahaaday idkhir waa geed inta badan reer madiino isticmaali jireen waayo oo qofka markii la aasayo qabrigiisii dhooqada bedelkeeda asaga la saaraayay guryahana oo har ka dhiganayn hoos ka yeelan ka yeelan jireen waa geed nafciisii aada u badan yahay u fiican yahay oo nebiga geedaha maka ama madiino ku taalo in la gooyo markii xarimay ay dhaheen asxaabta rasuulka ilaahi ow ilaa lidkhira idkhir nooga soo reeb kaasi hee qofka tumaalka a bertiisi waa ku tumanayaa waa ku shidanayaa dabkiisii guryahan waa lagu harsanayaa qubuurtan waa lagu daboolayaa ee kaasi manfacadiisii aada u badan tahay kaasi noo soo reeb isticmaalkiisii ilan maka lama goynaya qorunteeda ama qodaxdeedii ama geedkeedii ee markii la dhahay kaas nooga soo reeb la dhahay kii waay marka idkhira la yidhahda waa geed ka mid a geedaa ee meelahaasi u badan marka madahii markii la daboolo lugixii xaggooda haddii dharkii soo gaari waayo waxaa lagu daboolayaa idkhirkaas ayaa lagu daboolayaa waay cawskaas iyo caws iyo wixii lamidkaa lagu daboolaa caws iyo wixii lamid ah eleen geedaha eleentooda maxaa u daliila marka liqowli khabaab ibni larabti saxaabigii khabaab la dhahayay qowlkiisii fii qisatin qiso dhacdeeda ku qowlay ee fii qisati takfiini muscab ibni cumeyrin muscab ibni cumayr hee kafaniintiisii qisadeeda ku dhahay ninkaasi radia allahu canhu fa amarana nabiyu nebigu wuxuuna amray sala allahu calayhi wacala alihi wasalama an nuqatiya inaan daboolno ra'sahu ra'sa muscabin muscab hee madaxiisii waay wa an najcala inaan yeelno calaa rijlayhi labadiisii luqood korkoodana min alidkhiri geedka idkhir la dhahaayo oo haddii madagiisaan daboolno baddaa rijlaahu haddii lugihiisaan daboolnona baddaa ra'suhu kii dhihi jiray waay markaasana wuxuu dhahay madaxa daboola oo dharka ku daboola madaxa go-o yara la soo halay madaxa ku daboola wixii lugaha gooda soo banaanaadana idikirkaasi saar u dhahay walaa yuqataa lama daboolayo ra'sulmuxrimi kii xaj xarmanaa madaxiisii lama daboolayo muxrimkaasoo addakari lab liqowlihi nebiga hadalkiisa u daliila sala alla alih wasalama laakiin addakari muxuu u qayday alunhaa wuu saarayaa unhaa madaxeed waa la daboolaya laakiin wejigeed ayaa la furayaa mooyaane haddii muxrime ay tahay liqowlihi nebiga hadalkiisa u daliila sal allahu alيyh wali wasalama walaa tukhamiruu ha daboolina ra'sahu madaxiis wa ninkii oo daabadiisii ku istaagtay wayakuunu wuxuu ahaanayaa daalika kaas oo kafanka ah bithawbin dhar ayuu ahaanayaa dharkaasoo laa yasifu aan sifaynaynin albasharata basharada aan sifaynaynin saatiran haalo yahay aan sifaynaynin maxa laga wadaa oo asturayo qarinaya laga wadaa wayajibu waxaa waajib ah an yakuuna inuu ahaado thoobka ama kafanka min malbuusi milihi mid asaga oo kale la xidhinaya inuu noqdo dhar asaga markii noolaa qofkan aan xidhinaynin hee markii dhinto dhuguma aaso mana mid asaga oo kale la xidhinaya inuu yahay yaa waajiba maxaa yeelay liannahu shaaniya laa ixjaafa dhib ma ahaanin cala almeyiti waay midka dushiisa in la dhibo ma aha walaa calaa warasatihina ma aha wax awooddoodii ka baxsan in la lagu dhibana ma aha iyaga wasunnatu sunnada takfiinu rajuli rajulka kafanintiisii way fii halaati lafaa'ifa saddex dhar dhacdoodii waay lafaa'if waay saddexe gufood guf ma taqaanaa guf guf yaa yaqaan gufa ya waa wile meel dulaasho wax lagu lagu daadiyo meel dhahaa lagu daarsho say amal ishrax ishrax ma laha gufsaas dhaha maya oo dhar waay waagii hore dadka inta badan baadiya isticmaali jireen saddex dhar waaweyn dharka waaweyn oo dadki hataa odayaasha qaadan jireen halkii dhara la dhahaa shanle iyo guf iyo waxaasaa dhihi jireen ma aqaan shacli ma taqaanaa odayaashii hore dadka shanle ma taqaanaa saa u taqaanaa shanle haye taas waay saddex shanley waay marka saddex dhar waay oo dhaadheer a oo dadka xajka xarman dharkoodii u dhudhow waana ka waaweyn yihiin muxrimka dharkiisii ay u dhudhow yihin waana ka waaweyn yihiin waana ka dhaadheer yihiin saddex lafaa'ifa la yidhahdo saddex shanley waay waaya idinka ma taqaanaan ilmaad tihiin waxiin waa garta ma soo gaarinba laakiin hadda dhahdaha hadda maraha qaar ah odayaasha iyo dhar oo geesaha ka tarashan oo dheer weyn cad ah ayaa xirinaya soo maha kaas oo kale ba dhaadheer ah saddex waayahay wayusanu ee wasunatu sunnada waxaa waaye takfiinu rajuli rajulkii kafanintiisii waaya fii halaati lafaa'ifa saddex shanley dhexdoodii lagu kafaniyo biidin cadcad oo min qutunin suuf ah suuf xaggeeda ka ahaadeen waay tubasabu waa la fidinayaa calaa bacdihaa qaarkeeda qaarka kale lagu kafanin waay tubasadu waa la fidinayaa e calaa bacdihaa qaarkeeda dushiisa lagu fidinayaa bimacnaa qaarkeeda iyo qaar kale lagu dul fidinayaa koo tii hore dhulka la dhiga waa la fidinayaa laba ti kalena kora laga saara waa la fidinaya waa lalasimaya saddex ti kalena adina kora laga saaraya saddexdoodii waay waa la simalay dhammaantoodii markii hadhow marki miidkii e kora laga saarayaa markii kor laga saara saddex way soo ma saddexda gaabkii loo soo laabaya meesii laga bilaabaya sida noo sheegi doona musanif isku mid le waay rag iyo dumarka waayahay wayuudacu waa la dejinayaa miidkii calayhaa cala alafaa'ifi waay lafaa'iftii dushooda lagu dejinayaa mustalqian haalu yahay mid jeegid ku jiifo mid jeego ku jiifa jeegidiisa ku jiifo waay qorqorus isagoo jiifo waay mustalqian haalu yahay mid jeegidiisii ku jiifo uma kadibni yuraddu waa la soo celinayaa darafulculyaa daraftii sare ayaa la soo celinayaa daraftii saddex darafood way soo maa darafku dharkii hoose waay midna waa ku xigtay midna waa ku xigtay soo maa tii markii miidkii markii la dhigay oo la xijinaya oo ku dhignayd oo soo xigtay ayaa darafkeeda lasoo laabaya xaggee laga soo laaba marka waa kana fiil uma kadib yuraddu waa la soo celinaya darafulculyaa darafkii sare ayaa la soo celinayaa min aljaanibi jaanibkii xaggiisa laga soo celinaya jaanibkii alaysari midig ee bidaha waa calaa shiqihi dhinaciisii dushiisa ayaa loo celinayaa al aymani oo midig waay xaggee laga soo laaba marka ha miidkii wuxuu waa jiifaa wuxuu u jiifaa madaxiisii galbeed u jeedaa lugihiisiina bari kafantii saasaa loo dhigay tusaale waay saasaa loo dhigay asaga marka kora laga saaray marka waxaa la rabaa marka in lagu duubo la rabaa soo ma xagee la soo horumarinayaa geeskee madahiiskan waaye galbeed u jeedaa lugihiisiina barya u jeedaan dharkii saana loo dhigay dusha laga saaray ee dharkii korkiisa la saaray waxaa la rabaa in lasoo rugo tee lagu bilaabaa ya bidixdiisa laga bilaabaadn dhahay bidaa laga laabaa tee waay inta sooma adiga bidaxda ma aha miidka bidixdiis waay adiga bidixdeeda ma aha haa meeshii la rabaa loo dhigo haa sah waay sah midigtiis waay asaga qofka dhaqaayo laakiin kan la dhaqaayona bidixdiis waay marka bidixda laga soo laabaya antee loo rogaa marka midiga loo rogaa saas sheekh ma jeda saas way feeri iska feeri waa maraad is dul istaagaysaahe is ilaali uma kadib darafuhaa darafu lafaa'ifi lafaa'iftii darafteeda la soo celinayaa al aymanu midig ah tii midigteeda la soo celinayaa xaggee loo celinayaa calal aysari bidixdii tii kalena waa la soo qadaadaysi tee hoos la gelin ah tii bidixda laga soo laabay tee kor laga soo saara marka tii midigta laga soo laabay tan labaadna haddana bidixda lagu laabaya midigta loo laabaya aya haddana tii kalena kora laga saara haddana tii u dambaysana bidixda lagu saa midig loo tan haddana mal fahmi saas waay waaya uma athaaniya wauma athaalitha ma jira saasay waay mar walbo dhinac midig bidixdiisii ayaa soo laabaysaa mid xigto haye haddana dhinaca kale ayaa ku soo laabaysaa saddexdaba saasay ku yeelaysa uma kadib yujcalu waxaa la yeelayaa azaa'idu wixii dheeri noqday cinda raasihi madaxiisa agtiisa yeelay la yeelaya uma yuqcadu waa la xirayaa oo waa la gundhayaa waa la gundhadaya waa dheer tahay waxa dheer noqotay dhinac madaxiisii ayaa la yeelaya wixii dheeraaday waa la xiraa wixii lagu xagooda dheeraadayna ee lagu xagooda la yeela waa la xira ayadana si isu qabsado dharkii dhan falow kaana zaa'idu zaa'idka hadduu noqdo akthara wax badan hee juxila waa la yeelayaa cinda qadamayhina kadalika wayuqcadu ma jeeda faina dalika kaasi ahbatu waa mid u sugnaasha badan lilkafani oo adkaynaya waay liqowlihi caishata yow daliila radia allaahu canha kufina rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ayaa la kafaniyey fii halaadi ahwaabin saddex dhar dhaxdoodii biidin cadcad waay suxuuliyatin loo nasbeeyey suxuul waay suxuulna marka u fiiri ba bidami lmuhmalatayni ee la akhriyay muhmalatayn maxaa la wadaa asiin walxaa bidami lmuhmalatayni ee la akhriyay jamcu saxlin waaye suxuuliyatin waa jamcu saxlin wa huwa saxligana athawbu waa dharalabyadu cad annaqiyu oo saafa ah saafi ah waay walaa yakuunu ma aanayo ilaa min alqutni suuf mooyaane wax kale ma noqonayo waay wayurwaa waxaa la wariyey bifatxi siini aydaa see way la dhaha markaasi saxuuliyatin waay mansuubun halay tahay mid la mansuubun ayadoo loo nisbeynayo ilaa saxuuli ilaa saxuulin saxuul loo nisbeynayo waay waa qaryatun tuulo waaye oo bilyamani ku taalo meesha lagu sameynaya waa laga wadaa taas marka saxuuli markii la yihahdo waa mansuuba ilaa suxuul wahiya alqarya bilyaman waaye laakiin suxuul markii la yihahdo waa dhar oo laga sameeyey suuf iyo waxyaabahaasi waaye saasa ku kala duwan yihiin jududin useeb ah biidin suxuuliyatin oo jududin waaye oo cuseeb ah waaye yamaniyatin yaman loo nisbeeyey waaye laysa fiihaa hiyaabtaasi dhexdeeda kuma jirto qamiisun kuma jiro qamiisun qamiis walaa cimaama cimaamana kuma jirto qamiisna kuma jiro labadaas ayadoosan ku jirin oo ya saddex dhar ah ayaa lagu kafaniyey nebiga alayhi salaatu salaam ayadoo qamiis iyo cimaamo dheri ka ay yihiin ay ku fasireen culamada qaar cimaamo iyo qamiisna dheeri ay ka yihiin labadaas haddii lagu daro waxay isku noqoneen shan ay dheheen soo maha tafsiirka tafsiirkaas laakiin sax maaha nafyi way tan waa laga soo reebay laysa fiihaa qodkawaabtaasi dhexdooda qamiisun kuma jirin walaa cimaamatuna kuma jirin oo daraja u daraja dheh waa la geliyey nebiga fiihaa hawaabtaas dhexdoodii idraajan gelin waaye waa la dhexgeliy oo lagu duubay lagu wada waliqowlihi nebiga hadalkiisna waa u daliil sala allahu alayhi wasalama albisuu xirta min hiyaabikum dharkiina xaggiisii albayaada midka cadaanka ah dharka cad sidiisiiba xirta waaye fa inahaa hiyaabtaasi cadcad min khayri hiyaabikum waaye dharkiini kan ugu kheyrka badan waayo wa kafinuu ku kafaniya fiihaa ahawaabtaas biidka ah mawtaakumna ku kafaniya suna le waayo haddii madow yahay haddii aqaar yahay haddii jaallo yahay haddii guduud yahay waa bannaan tahay le caddaanka waa sunno dhar kale canadayn haddii lagu kafaniyana waa saxiix waxa dhiba kuma jiro waxaa la rabaa muhiimaddu waxay tahay in la asturo laakiin sunada saas ah waaya walunhaa dhedegi khamsatu ahwaabin ayaa lagu kafaninaya saddex dhar shan dhar min qudunin suuf haggiisii ka ahaaday isaarun hoos xir wa khimaarun iyo khimaar shaash wa qamiisun iyo qamiis way saako iyo walafaafataani waay ee laba shan li mee way shan waay laakiin axaadiista kusoo aroortay waa daciif ma sugna walmar'atu karajuli fi aljanaazati ama fi xukmi aljanaa'izi ilaa ma khasahu daliil daliilka kusoo arooray shan waa ma sugna waa daciif riwaayaa daciifa shaada intaasoo badan yihiin ragga la mid tahay wax dheeri ay leedahay mala wasawiyu cunugiina fii thawbin waaxidin hal dhar keligiisa ayaa lagu caasaya waajiba wa yubaaxu fii alaaثatin saddex naftirkiisii waa loo suneeyaa waa u bannaan tahay dhe waa loo baneeyey wasagiiratu sagiiradiina fii qamiisin walafaafatani way gabar haddii yar ay tahayna he hal qamiisi laba lafaafo ayadana sunay u tahay halna waa ku filan tahay intaas waxay ahayday karfantii almasalaةu raabicatu masalada afaraad asalaatu salaaday ku saabsan tahay cala almayiti miidka dushiisii lagu dukanaayo haddii marka markii hore la dhaqe dhaqtaankiisa soo noo soo hormaray soo ma haddii la dhaqo maxaa ku xiga hee kafan in lagu la geliyo kafantii markii la gelin maxaa ku xiga ee salaad in lagu dukado salaadana markii lagu dukado maxaa ku xiga in la ximbaaro ximbaarna maxaa ku xiga in la aaso ay marka saasaa iskugu xigaan idan almasalatu araabiatu asalaatu salaad waayo cala almayiti lagu dukunaya xukmuhaa xukunkeed iyo wadaliilu dalika kaas daliilkiisii waayo asalaatu salaad alalmayiti lagu dukunaayo iyo xukmuhaa xukunkeed iyo wadaliilu dalika waayo asalaatu salaad cala almayiti lagu dukunaayo fardu kifaayatin waaye kifaayadii faralkeedii waaye oo idaa facala haddii uu sameeyo haa salaadii albacdu dadka qaar ka mid ay sameeyaan saqata alithmu dembigii waa dhacayaan ilbaaqiina hee antii kale xaggoodii waa ka dhacayaa asi waa la feysanayaa ficil waa iga fakade ninaa loo diray soo maa waa iga fakade oo daliiluhaa haddii hal ka mid a u istaago intii kale waa ka dhacayaan waay wadaliiluhaa daliilkeedana qowluhu nebiga hadalkiisii waay sal alla alayh wasalama fa fii man qof dhexdiisa dhahay nabi ku dhahay maata dhintay wa calayhi wahaa calayhi dushiisina daynun lagu leeyahay muxuu dhahay salluu ku dukada calaa saaxibikum saaxiibkiina dushiisii ku dukada waay asaga hee aniga kuma dukanaya idinka saaxiibkiina hee ku dukada waay idan dadka kale haddii ku dukadaan asaga heh waa ka dhacay wax loo haystan ma laha waay ilin dadka qaar hadday ku tugdaan dad kale waa ka dhacayaa laga wadaa marka dhammaan lagama rabo hal hadday ku tugdaan ku finta waa la qofka muslimkan waxa fiican laakiin loo badiyo salaada dukashadeedii ajarna waa laga helaya wa qowluhu waa loo ducaynaya iyo wa qowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala alayhi wasalama yowma iyo wa qowluhu nabiga hadalkiisa u daliila sala alayhi wasalama yowma mawti najaashi najaashi kii loo nisbeeyey geeridiisii maalinteeda u dhahay najaashi malikulxabasha qof kasta oo eh naja xabashida madax u noqdo waxaa la dhihi jiray najaash najaash ayaa la dhihi jiray qof kastoo misr madax u noqdona waxaa la dhihi jiray fircawn yaa loo diray masaladaasi adiga haye haya soo raadi baxdi gal waaye najaashiyu najaashi wa maalintii usoo yowman mowti najaashiyda muxuu dhahay nabiga inna akhan walaal oo lakum idinkii walaal idin ah oo see walaalni u noqday ugu noqday filquwa waa soo islaamay wa inna akhan walaaloo lakum idin sugnaaday idinka qada maanta waa dhintay fawquumu istaaga oo fasalluu dukada calayhi dushiisii oo salaad janaaso u dukada u duceeya sidaasuu dhahay nabiga alayh salatu salaam almasalatu alkhaamisatu masalada shanaad shuruudu salaati salaada shuruudadeeda ayay ku saabsan tahay cala almayiti miidka dushiisii lagu dukunayo iyo wa arkaanuhaa arkaanu salaati iyo wa sunanuhaa sunanu salaati waay salaatu ljanaza cala almayiti waxay leedahay arkaana leedahay sunana leedahay shuruud ay leedahay kow shuruuduhaa waay wa shuruuduhaa shuruudadeeda kalaati waaye kan imaanaya oo kale waybe sida anniyatu niyo way horta in la niyeysto salaad waay salaad maxay u baahan tahay niyo iwa takliifu takliif waa shardi ah dadka ku dukanayaan inay ahaadaan hee dad mukallafiin ah ama kan lagu dukanaayo inuu wuxuu ahaaday haddii la yidhaahdo hee mukallaf inuu ahaado waajib waay laakiin sabi hadduu yahay waajib mahay leeyihin culamada qaar waa sunno watakliifu takliifa la shardinayaa qofka salaad dukanaya inuu yahay nin mukallaf ah waistiqbaalu lqiblati qiblada hee qaabilitaankeedii waay waa shardi wa satru lcawrati cawrada surdeedii waa shardi maxaa yeelay waa salaad wajtinaabu najaasati najaasta in laga fogaado ayadan waa shardi liannaha maxaa yeelay salaatu ljanaasa min asalawaat ay ka mid tahay wa xuduuru lmeyiti miidkii soo xaadiritaankiisii soo xaadiritaan lasoo xaadiritaankiisina waa shardi bayna yaday lmusallii kan dukanaya hortiisi lagu soo xaadiriyo in kaana huwa hadduu yahay miidka bilbaradi waay qofka salaada lagu dukanaya haddii beledku joogo in la keeno qofka dukanaya hortiis la keeno waay xaafadaha ku jira laakiin inta salaatu ljanaasa loo loogu dukanaya sax maaha shardi waxaa ah magaaladaas haddii u yaalo in la keeno ayaa la shardiga ninka dukanaya hortiis lasoo dhigo waay وxduuru اlmayiti miidkii soo xaadiritaankiisii bayna yaday lmasaliid soo xaadiri waay in kaana huwa miidka hadduu yahay bilbaladi waay waislaamu lmusalli wlmusallaa calayhi shardi waay waislaamu lmusalli kan dukanaya islaamnimadiisii walmusallaa calayhi kan lagu dukanaya islaamnimadiisi labadoo inay yihiin dad muslimiin ah wa dahaaratuhumaa labadoodii daahiritaankoodii waaye inay daahira yihiin labadaba walow bituraabin turaab ha ahaatee licudurin cudur dartiisi inuu soo taymoodaha waaye kan dhintayn inu lasoo dahiro kan dukanay inu isdahiro waaye walow bituraabin licudurin maaa laga wadaa kii la dhaqaayay la dhag la dhaq la raba in bii lama hayo maxaa loo samaynaa temom waay soo ma kii dukanayna bii ma hayo maanta muxuu samaynaya waa temomna in laga wadaa labadaba sidaasi labo arkaanuhaa arkaanteedii wa arkaanuhaa kala atii waay aydan horta alqiyaama waa loo shardin waa rugni waay in la istaago istaag min qaadirin kii awooday fii fardihaa faradkeeda waay salaada faradkeeda inuu istaaga kii awooday intana inuu istaago waay maxaa yeelay liannaha salaadan salaatuhu wa salaad waay salaada soo wajaba alqiyaamu qiyaama fiiha dhexdeeda waajibay sida kalmafruudati oo kale waaltakbiiraatu alarbaca waaltakbiiraatu alarbacu dheh wtakbiiraatu takbiirooyna yaa rogna ah alarbacu afar takbiirooday leedahay soo maha salaat ljanaaza allahu akbar tii xirashidii waay takbiirat lxraam faataha la akrinaya kabacda faatahadii markii u dhammaatana allahu akbar waay takbiir labaad waay saligii la akrinaya saligii markii dhammaadana takbiir saddex allahu akbar waay miidkii loo duceynaya ducdii markii dhammaatana allahu akbar waay kadibna la salaamansanaya afar takbiirood waa rugni wey hal kamida lagama tagaayo hal kamida lagama tago maxaa yeelay lianna nebiya nebiga sal alla alay wasalam kabara waa ki baraday calaa najaashi dushiisii arbacan waay waa takbiirsay afar jeer waa qiraa'atu lfaatixa aydan waa rugni faatixa in la akriyana waa rugni licumuumi xadiidi laa salaata liman lam yaqra biumi lkitaabi umuumkaas xadiidkaasi ayaa daliil waa waay wasalaatu wasalana waa rugni cala nabiy lagu saliyo sal alay wasalama iyo adducaa in la duceeyo lilmeyiti loo duceeyo waa rugni liqowli nebi hadalkiisa u daliila sal alay waala ali wasalama idaa sallaytum markii aad dukanaysaan cala almayiti mid dushiis ku dukanaysaan miidkii dushiis ku dukanaysaan fa akhlisuu u saafiyeela lahu miidkaasi adducaaa ducud hee u saafiyeela fa akhlisuu lahu adducaa akhlisuu maxaa amar walamru yadullu ala alwujuub wasalaamu salaam anagsi waaye asigna waa rugni licumuumi xadiidi wa taxliiluhaa atasliim ayaa cumuumkiisu daliila waay xalaal noqoshada salaada laga xalaal noqonayo waa salaam nagsi haddii aan salaam nagsin waa ku jiraysaa le ilaa wax kala burinay la imaanayaan waatartiibu tartiib waay bayna alarkaani arkaanta beenteeda la tartiibiyo falaa yuqadama lama hormarinayo rugnan rugna cala alaakhara lagama hormarinaayo saddex sunanuhaa sunanteedii waay wa min sunanihaa waxaa ka mid ah sunooyinkeeda salaada janaasada rafculyadayni labadii gacmood in la kor yeelo maca kulli takbiiratin takbiir kasta macaheeda laba gacmood in kor loo qaado waay laakiin daliil nebiga ka sugan ma laha laakiin waxay ka sugan tahay cabdillaahi bni cumara cabdullahi bni cumar ayaa ku sugan tahay arrinkaas culamada qaar waxay dhaheen marka xadiidkaas cabdullaahi bni cumar isaga mawquufku yahay keligiisii ayaa laga haayaa nebiga isagoo loo rafiyay lama haayo waa mawquuf sidaa daraaddeed hee takbiiratulxraam mooyaane saddexda kale lama rafcinayo gacmaha culamada qaar waxay dhaheen xadiidkaasi cabdullahi bni cumar he samaynta isaga samaynaya xukmu marfuucu qabaa sidaa daraaddeed hee afartaba waa la rafcinayaa muhimaddu waxay ku xidhan tahay qofkaas xadiidkaasi sidii u arko haddii xukmulmarfuucnu qabo u arko saas way haddii kalena waa iska dhaafayaa daliil maha lama hayo hadda adarkaas ama xadiidkaasi ibnu cumar mooyaane wax kale looma hayo kaasina isu khilaafsan yahay min xayu almarfuuciyo min xayu almawquufnimo idan daliil kale lama hayo tan hore mooyaane wixii kasoo horeela saddexda kale daliil ma laha ilaa adarkaas ma haddii saas samayn oo samaysana dhib ma laha xukmulmarfuuc ayaa qabaa ay dhaheen culamada muxadidiinta wax badan haddii iska dhaaftayna asalkiiyo ku baaqa tahay walisticaadatu iyo migangal waaye qabla alqiraa'ati qiraa'ada ka hor la migangalo maxaa laga wadaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim ducaa listiftax ma leedahay maya salaatu ljanaaza ducaa listiftaaxi malaha iska ilaali tacawud ay leedahay bes tacawud ayay leedahay waaye takbiir iyo kadib tacawud waay kadib hee qiraa'adii faatixada la akrinayo waay. bismi illahi raxmaan raxiim faatixada la akrinayo faatixada keligeeda la akrinaya laakiin mar mar haddii lagu daro suura gaabanna dhib ma laha le ibnu cabbaas ayaa sameeyey markaasaa nebiga sunnadiisa ay ka mid tahay u dhahay mar mar waayahay walisticaadatu qabla alqiraati iyo an yadcuua inuu u duceeyo lil- qofkii linafsihi nafsidiisa u duceeyo walilmuslimiina muslim muslimiintuna u duceeyo waay walisraaru saraysi waay bilqiraati janaaze markii la dukanaayo aba habeen ha ahaato ama maalin ha ahaatee alisraaru fiiha ayaa sunaa habeen way kora loo qaadaa ma jirto sida sunnada ah nebiga alayhi salatu salaam laga soo naqliyey ee waa siraysi fi lleyli wannahaar labada waa la siraysanayaa mooyaane kor looma qaado habeen hataa haddii la joogo walisraaru bilgaraa ma jirto almasalatu saadisatu mislida lixaad waqtu salaati way salaad waqtigeed cala almayiti miidka dushiisi lagu dukanaayo waqtigee wa fadluhaa fadligeed wa kayfiyatuhaa iyo kayfiyadeeda waay qaab meel loo dukanaya ko waqtuhaa waay waqtu salaati salaada waqtigeeda cala almayiti lagu dukanaayo yabda-u wuxuu bilaabanayaa bacda taqsiiri taqsiiri lmayiti miidkii dhaqdiisi kadib koow wa takfiini takfiini lmayiti kadib labo wa tajhiizi tajhiizi tajhiizi lmayiti diyaarintii miidka kadib saddex markaasu ayaa bilaabanayaa ma la dhaqay ma la kafaniyey ma la diyaariyey haa waqtigeeda markaasu salaad in kaana hadduu yahay huwa miidka xaadiran mid joogo meesha aw buluuqi khabari wafaatihi bacda buluuqi khabari wafaatihi geridiisii ee khabarkeeda soo gaarideeda kadib waay in kaana huwa miidka hadduu yahay qaa'iman hadduu maqnaan hebel maqnaana hebel waa dhintay ma soo gaaray dadkii haa waa la dukanaa waay haddii meeshee asigu ku maqan yahay in lagu dukaday aan la xaqiijinin haddii lagu dukadana waa ku filan tahay taas muslimiinta ku dukadeen laakiin haddii aan lagu dukaday aan la xaqiijinin markaasi hee waa lagu dukanayaa haddii asaga meesha joogana waaba in lasoo xaadira intaas lagu soo sameeyo waay haddii xaadir yahayna intaas lagu soo sameeyo Ga- dhammaantiisii xaadir ay yihiin haddii hal xibin laga helana inta kale la waayo gacan keligeeda laga helay qofkii dhintay wax kaleba ma lahaba sheelyala waa la isu khilaafay culamada qaar waxay leeyihiin waa la dhaqayaa waa la kafaninayaa waa la diyaarinayaa waa lagu dukanayaa waa la aasayaa sidii qofkii asagoo kaamil ah oo kale ah laga soo qaada Mm, mid kale la helay haddana xibin kale waa dhici karta soo ma tiyo tan dambe ee sunno waa iyo ma aha iyadana waa la isu khilaafsan yahay laakiin tan hore waxaa xoog badan inuu lagu dukanaayo lo keligeed haddii la helo waa lagu dukanale wax kale lama hayo gacan keligeed markii la helo waa lagu dukanale taade kafanteeda la hagaajina dhac wixii isagoo kaamila lagu sameynayo oo kale lagu sameyna waay ya sidaasi waay haddii maqan yahayna haddii aan lagu dukanin saas waay haddii lagu dukaday laakiin in mar labaad lagu soo qaayib lagu dukado he waa lasoo khilaafsan yahay sida saxiiga looma soo celinayo mar labaad fadluhaa fadligeeda mid labo waa fadluhaa qaala nabi qaala nabigu wuxuu dhahay sal allahu alayhi waala alihi wasalama man sal man shahida qofkii xaadiro aljanaazata janaazada xaadiro u tago xataa yusallaa ilaa lagu duku- lagu- lagu dukudo calayha dusheeda falahu wuxuu leeyahay qiraatun hal qiraadu leeyahay hal ajar oo weyn kan ugu yar buu la egyahay jabal uxudina ku tilmaamay nabiga alayhi salaam waman shahidaha qofkii janaasadii u xaadiro xataa tudufana ilaa la aaso falahu wuxuu leeyahay qiraatun waay ee qiraataani laba qiraad waay qiira wamal qiraataani waa kasba labada qiraad maxay yihiin la weydiiyey nabiga qaala wuxuu dhahay mithalu ljabalayn alcadiimeyn laba buurood oo waaweyn oo kale waay ajar badana laga hela ajar badana laga helayaa saddex kayfiyatuhaa waay yaquumu alimaamu walmunfaridu cinda ra'si rajuli way yaquumu alimaamu imaamkii wuxuu istaagayaa walmunfaridu kii kelihiisii ahaa wuxuu istaagayaa cinda ra'si rajuli rajulkii madaxiisi waaye rajulka ee madaxiisii waaye jirku madaxiisa istaagayaa miidka hadduu yahay rag hee madaxiisii ayuu istaagayaa madaxiisii ayuu istaagayaa haddii imaam yahay iyo haddii munfarid yahay haddii oo maamuum yahayna hee kii dukanaaye ee kii imaamka ahaa gadaalkiisa istaagaya meesha ugu fiican laga yeelo ugu yar laga yeelo saddex saf waa la sameeya sababta stowla sababta waa la saf waa la sameeya salaad way soo ma haddii imaamki iyo hal qof leeyihiinna xaggee istaagayaa qofkii maamuumka ahaa midka ee qofka dukanaya mi midigtiisii waxa ka jiro lama arko waa ka duwan tahay salaaddii kaleetan isma istabaal istaagayaan isma midigtiisi ma istaagayo gadaalkiisa istaagay gadaalkiisi tantii kale waa ka duwan tahay laba keligood haddii isu dukanayaan he aan isgarab taagno maldhaha ma jirto imaamkii haddii madax i- miidkii istaagay kan kale xaggee istaagaya isaga duurka waay soo maha duurka istaagaya xaggee istaagaya haddii dhinacan ka xigo isaga duurkaaba istaaga isaga duurkaasa isaga istaaga nin miidkiiba ma qaabilsan madaxiisa laba raabay wuxuu istaagayaa gadaashiisii kii imaamka gadaashiisa istaaga dumar hadday yahayna gadaashiisa saas le saasaa sunada waa hamoodan sii kii kale waaya yaquumu limaamu imaamkii waa istaagaya walmunfaridu munfaridkii cinda raasi rajuli istaagaya wawasat ilmar'ati iyo naagtii kala barkeeda boodaheedii waay kala barka ayuu ka istaagayaa Mm, nin hadduu yahayna madax naag hadday tahayna boodaheedii istaagaya kala barkeeda simeheeda ayuu istaagayaa qaabilkiisa meesha qaabilayaa laga wada madaxu haddina hal meel la is eedinaya rib ma laha ama nin aadama isnaaga ahaatee markii qofku markii la aasayo meeshii madaxiis la aadinaayay ee markii lagu dukanayana la aadinayaa waa kan haadaa camalu lmuslimiina caamatan muslimiinta camalkoodii saas waay laakiin bacdu shaaficiya ay qol mutaakhiriinta ka mid waxay leeyihiin saas waay ninkana ee waa la madaxiisii waxaa la eedinayaa bari ee galbeed naagtana bari qaaran bilcagsi waxaas wax daliila ma laha daliile ma laha hadday hal yahay hadday wax badan yihiin madaxoodii can yamiin alimaami lewa wa ee, waxaa la- bari ayaa la- la aadinaya markii qofka la aasayo meeshii madaxiisi la aadinaya la aadinaya ayib haddii dhammaantoodii galbeed la aadina dhib ma laha asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waa labada waa la eedin karaa madaxoodii nin hadduu yahay galbeed naag haddii tahay galbeed madaxiisi nin haddii yahay bari naag haddii tahay bari isku mid le waay laakiin culimada waxaa amalkooda u badan yahay muslimiinta hore iyo gadaalba in midkii markii qofku markii dhinto madaxiisi meeshii la aadinay xaggee la aadinay markii dhinto madaxiisi qofka ama nin aadam naag ha ahaatee bari soo maha haddii galbeed la eedii ka waran dhib ma laha laakiin sida sunnada ah saasay waa idan lihubuuti dalika min ficlihi Eh, sunan abi daawud oo sharxa cawn lmacbuudkana waa tilmaamaya jamaca iyadoo ah hal dhinac madaxooda laisla aadiyey sharmantiyagana waa tilmaamaya qaarkiisa Eh, al- alajwiyat najdiyana suna dural dural saniya ha isagana waa tilmaamaya in la aadinayo bari madaxaaga qof miid madaxiisa لثبوت ذلك كسقنا شديس من فعله النبي فعل كيس كسقنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما كد عديس رواوريه ما عنه رواوريه ما عنه النبي حقيس أنس كوري رضي الله عنه ثم كدم يكبر واكب تكبير سنة للإحرام لأجل الإحرام أو تكبير سنة ويتعوض ومغن قال بعد التكبير كدي ثم كدي يسمي ومقع بسم الله الرحمن ثم كدي يقرأ الفاتحة سرا واي walow kaana daalika kaasi haba ahaadee salaadaasi la dukanaya bileyli wujada sir waay uma yukabir waa kibaaranaya wayusallii waa dukanaya ala- waa sallinaya cala nabiyi ku sallinaa sala allahu alayhi wasalam kama yusallii fi tashahudi atahiyaadka si nabigu ku sallinaaye wasalaatu librahimiya uma kadib yukabir waa kibaaranaya wayadcuu waa ducaynaya lilmeyiti biducaai ugu ducaynaya alwaalidati alwaalidi soo aroray ducigii alwaalidi soo arooray cani nabiyi xaggiisa ka soo arooray sala allahu alayhi wasalam wa minhu waxaa ka mid ah ducugaasi nabiga ka soo arooray qowlu nebiga hadalkiisii sala allahu aleyh waala alihi wasalam allaahuma ya allah lew igfir dhaaf lixayina midkayni nool wa miyitina midkayna dhintay wa shahidina midkayna xaadirka ah iyo wa qaa'ibana midkayna maqan wa sagiirina wa kabiirina wa unhaana wa dakarina meelaha qaar war ku daraysa allaahuma ya allah lew man axyaytahu qofkii aad noolayso mina naga mid ah fa axyin noolay cala alislaami ku noole waman qofkii tawafaytu aad oofsanayso min annaga mida fatawafa cala aliimaani ku oofso waa soo wajahay hadiidkaani kan waxaa ka saxiixin badan kan ku xigo allaahuma kan waa saxiix naftirkiisa allaahuma yaa allah leew igfir lahu miidkin dhaaf waaye lahu lilmayiti aad leedahay ad miida u niyeysanaysa laba aadamse dhadig ha ahaadee culamada qaar waxay leeyihin laakiin dhadig hadduu yahay aad yaqiinsan tahay oo aad leedahay waa taaniisinaysaa damaa'irta haddii oo nin yahayna waa tadakirinaysaa haddii aan adiga aan ogeynana wuxuu yahayba ee waa tadkirinaysaa oo waxaa u niyeysanaysaa mayidkii warxamuu alla u naxariis wacaafihi alla caafi wacafu caafi canhu xaggiisa iska caafi waakrim allow karaamay nusulahu martaqaadkiisii mase degitaankiisi waay meesha degay oo martaqaadkiisii u degay allow karaamay waay wawasicuu waasayaal mudkhalahu makaano galitaankiisa waqsil ku dhaq allow bilmaa'i biyi watalji baraf iyo walbaradi biqawow waay wanaqih allow dhahiri min adunuubi dunuubta xaggeeda walkhataaya gafifkii kamaa sidii yunaqa thawbu dharkii loo dhaahirinaya alabyadu cada min adanasi wasakh xaggiisa waabdilhu allow u bedel daaran daar oo khayran ka khayr badan oo min daarihi daari dunya ah wa ahlan ahal oo khayran ka khayr badan min ahli ahalkiisii ka khayr badan sifaada loo bedelaya leeyihin culamada qaar ehelkii qofka sugnaa haddii ninkii in naagtii adduunkan isa fiicnaayeen haddii aakhare ay tagaan way ayaga ee dad fiican noqdaan qofkii zawjadiisii fi dunya ku ahaatay aakhiran haddii haddii isla fiicnaadaan waxay ku noqonaysaa zawjadiisii fil aakhira soo ma sidaas waay ee hadda daar ehel ehelkiisii ka khayr badan waxaa loo leeyahay sifaadiisii hee u bedela laga wada iyo wazawjan tan wayba wazawjan zawjo khayran ka khayr badan min zawjihi tan way tan rabay waadkhilu geli aljannata janna allow geli waacid ilaahu allow magan geli hu miidkaasi min cadaabi alqabri ka magan geli aw cadaabi naari waay wain kaana almayitu miidka hadduu yahay sakhiiran cunug qaala wuxuu odhanaya allaahuma ajcalhu allow ka dhig miidkani salaafan hortag hortag allow ka dhig waay horumarya ka dhig waay lilwaalidayhi liwaalidayhi labadii dhaleen labadoodii oo labadii oo dhaleen hortaga ka dhig waay iwa faradan eelaaliyo ugu dhig ajar wa ajaran ajar ugu dhig waay uma kadib yukabir waa ka baranaya wayaqifu waa istaagaya bacdaha bacda takbiirati alaakhirati haa kadib qalina in yar waay wain dacaa haddii u duceeyo bimaki oo tayasara fudud oo wax yar ku duceystona faxasanu waa fiican tahay laakiin an yaquula waa tusaale inuu dhaho oo kale waybe allaahuma laa taxrimna allow anagu hoojininaya ajrahu niidkan ajarkiisii walaa taftinna bacdahu allow gadaashiisa hana fidnaynin saas inuu dhahana dhib ma laha tan haddii ducdu hore ku darana dhib ma laha uma kadib yusalim waa salaam wanaagsanaya tasliimatan waaxidatan can yamiinihi midigtiisa hala salaam wanaagsan keliya u salaam wanaagsanayaa waa soo aroortay wain sallama tasliimataynin falaa baasa waaba soo aroortay nabaga taasa badan buu leey waman faata qofkii ka tawahu an ninka bacdu salaati salaada qaar ka mida ka tagto dakhala waa galaya maca alimaami imaamkii maciisa salaada la galaya waidaa sallama imaamkii markii salaam wanaagsana qadaa ninkan waa la imaanaya maa faatahu wixii tagaya soo qadaysanaya la imaanaya calaa sifatihi sifadiisii sifadiisii hore ah markii imaamka la jiray sidii asagu la imaan lahaa sifadeeda takbiiraadka kulli waa la imaana waa wixii ka dambe waman qofkii faatatu ka tagto salaatu qabla dafni dugi aasitaankii ka hor falahu wuxuu leeyahay yusalli inuu dukudo cala alqabri qabriga inuu tago dushiisa ku dukudo lificli sala alayhi wasalam dalika sameeyey arrinkaasi fii qisati lmarati naagtii qisideeda allatii taasoo kaanad ahaytay taqomo mid nadiifinayso almasjida waay wayusallaa waa lagu dukanaya cala alqaa'ibi kii maqnaa can ilbaladi ka maqnaa cinda alcilmi ogaal waqtigiisii bidaafaatii la ogaaday walow bishaarin bel baa laga joogay aw agtara wax ka badan wayusalla calaa saqdi dhiciskii dusiisina waa lagu dukanayaa laakiin sunno way waajib maaha shalay waxaa soo marray ibraahim ibnu nebi inuu dhintay oo dhaqdeen dumar soo maa yaa sheegay dhane yaa sheegay intimiya utaymiin wuxuu jiray markii dhimanaaye toban iyo sideed bilood soo ma toban iyo sideed bilood wayusalla waa lagu dukanaya alaa siqdi waa sunno waajib maaha laakiin cunuga siqdiga alle in lagu dukado sabiga waa sunno wayusalla calaa siqdi dhiciskii dushiisii lagu salla in lagu dukanaya idaa tama markii ay u taam noqoto lawa sagaasi arbacatu ishriin afar biloodii fa aktar wain kaana hadduu uu yahay aqala wax ka yar min dalika falaa yusallaa caleyhi dushiisa laguma dukado almasalatu saabica wallah subxana